dhalinyaro u socday tahriib ayaa lagu qabtay gobolka Gedo kuwaasoo si dhoomaleysi ah iyagoo waalidiintooda ka warqabin ay tahriibi rabeen waxaa lagu hayaa dhalinyaradan tahriibayaasha ah saldhig ku yaala gobolka Gedo tiradooda dhalinyartan tahriibaysay ayaa lagu sheegay inay ahayd soddon iyo shan oo kow iyo toban ka mid ah ay ahaayeen gabdho halka afar iyo labaatan kalena ay yihiin wiilal taliyaha booliiska degmada Luuq ee gobolka Gedo oo dhacadan ka warbixiyay ayaa sheegay in gacanta ay ku dhigeen dhalinyaro gabdho iyo wiilal isugu jira oo loo waday tahriib wuxuu sheegay inay jiraan shabakado isku xiran oo dhalinyarada u gacangeliya kooxaha magafaha Liibiya iyagoo laga dhuumaaleysiinayo waalidkooda isagoo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi dad dhowr batanaan haynaa gabdho iyo wiilal ka kooban dhammaantoodna madafo mashruuc ku qaatay waxaan ku qabanay luuq haddana saldhigay ku jiraan qaraabadoodii dad badan ay kasoo xariireenna way jiraan taariin baa loo wada haa ha baabuur bay ku socdeen haa gobollada soomaaliya oo dhanna dadkaas way ka kooban yihiin xafiiska ugu weyn arsugu ku yaallaabay dhehen xafiisyada kalena muqdisho ay ku yaalaan waa shirkado waaweyn oo isbahaysta wey caddeyn baanu haynaa dadkaas waalidkood bay ka dhunteen qarashka ay ku socdeen kooda ma ahayn ayagana waa noo cadeeyaana waxay nagu yidhaahdeen waxaan u soconaa ilaa iyo yurub baa noola wada tiradooda waxay ka kooban yihiin kow iyo toban gabdhood iyo labaatan iyo afar wiil dhalinyarada soomaaliyeed ayaa qaarkood waxa ay ku dhacaan dawiinada shisheeye oo ay ka mid tahay tahriibinta dhalinyarada kuwaasoo laga rabay inay dalkooda horumariyaan diintoodana difaacaan